alxamdu lilaah athanaau lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa suurat lmuzammil suuradda la yidhaahdo muzammil makiyatu wey aayaadkeedu waa labaatan aayadood suuradda toddobaatan iyo saddexaad wey waxay ka hadlaysaa qayb dhan oo nebiga noloshiisa ka mid a calayhi salaatu wasalaam daacadiisii fii tabatulihi cibaado ugo-idiisii qiyaamuleylkiisii qur-aan akhriskiisii arrimahaasi ka hadlaysa suurat lmuzammil waxay ku bilaabanaysaa dhawaaqa nebiga loo dhawaaqayo calayhi salaatu wasalaam nidaa'an ladiifan yaa ayuha lmuzammil baa lagu bilaabaya waxay ku xijin doontaa suuraddu ka hadlaysaa waxyigaan la soo dejinayo inuu culus yahay inaa sanulqi calayka qowlan faqiila waxay suuraddu amraysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sabir iyo dulqaad inuu u yeesho dhibaatada gaalada ka soo gaaraysa ha dulqaato ilaa abaalkooda gaaladu ka helayaan abaalkoodoo ah ina ladaynaa ankaalan wa jaxiima wdcaama daa gusat wcadaaba alima ilى akhir laaya suuraddu waxay ku khatimeysaa ama lagu khatimayaa fududayn ilaahay rasuulkiisa iyo muminiintaba ka fududeeyey qiyaamu leylki loo fududeeyey loo sahlo ina rabbaka yaclamu anaka taquumu marka la leeyahay aayaadka horeo suuraddu ku bilaabatay baabaa waxaa lagu leeyahay lagu joojiyey lagu nasakhaya بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل كان isduuduubayo dharkiisa isku duuduubayo nebiga calayه الsلaة وسلام baa lala hadlaya qofku xaaladda uu ku jiro markii loogu dhawaaqo waa dhawaaq aada u wanaagsan kan hurdow iyo kan saasow iyo markii la yidhaahdo markii la rabo tartiib iyo dabac in loola hadlo dagaal iyo canaana laga daayo carabtu waxay sameeyaan qofku xaalka uu ku jira baa magac looga soo ishtiqaaqanaya looga soo dhambalanaya arrinku wuxuu ahaa maalan sayid cali baa faadimo bintu rasuul buu qabay xoogaa inta dhex maray isaga iyo faadimo oo xoogaa u carooday wuu gurigiiba iskaga tegi masaajidka u tegay wuu seexday dhinaciisii baa waxaa ku degay ilaa masaajidku ma ahayn sibir iyo tuleel iyo cagdhig iyo waxaa ma jirin ciid buu ahaa siigo dhinaciisibaa jaygii baa qabsaday nebigaa ogaado yimid u yimid calayh sala isagoo iska horda sayd cali halkaas kaasuu idhi qum yaa abaa turaab abaa turaab kun yaaba looga dhigaba ciidda aabbaheed waa maay ninkaa ciidda day ku dhegdhegantaado ka kac meesha waa hadalka dabacsan oo tartiibta naxariista leh aan canaanta lahayn arrinta kaloo ku jira waxaa weeyaan qof kasta oo inta isduuduuba habeenkii oo dhan iska hurda baa la baraarujinayaa qiyaamu leylka u kaali baa leeyahay qumi leyla yaa ayuha almuzammil oo waxaa leeyahay qofkii lagula khidaabayey wa kulla man itasafa bitilka sifa iyo qof kastoo tilmaantan ku sifooba bay arrintu shamlinaysaa duuduubkan marka nebigu isduuduuba isaga hadda lala hadlayey sababtu maxay ahayd sida bukhaariga ku taalla nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil markuu u yimid isagoo nebigu qaaru xiro joogo buurtaa dheere maka ku taalla god ku dhex yaalla wey bilowgii waxyigana ay tahay buu jibriil arkay nebigu nebigu marka waa soo noqday gurigii khadiijo u yimid iyadoo wadnuhu iyo qalbigu lululanayo dhaqdhaqaaqayo kaasuu yidhi zammiluunii zammiluunii soo duuduubay soo duuduuba qofkuna marka xoogaa walbahaarsanyaho naxsan yahay oo baksan yahay haddii la duuduubo oo saas ku duuduubo waxay u noqonaysaa dugsi iyo waxay ka helayaa awood wixii baa ka kala haraya iyo khowfkii laqad khashiitu calaa nafsi maanta nafteedaan u yaabo arrinkii dhacay buu u sheegay nebigu khadiija radia allahu canha o ardaaha bukhaari iyo muslimba waa warinaya xadiidka kaasaa aayaddani soo degtay yaa ayuha almuzammil ayuha almudairuun waa la mid marka hawsha kuu taalla hawl iyo waxyiga iyo faafinta diintan hawl weyn oo culus baa kuu taallo isduuduub waa dhammaaday iska seexasha waa dhammaatay raaxa waa dhammaatay aayaadkaa dee markay soo degaan nabiga isaga yidhi qad madanow hurda waa dhaqtay waa tagtay ya mas-uuliyad culus baa la ii dhiibay yaa ayuha almuzammil marka almuzammil maanta ma magac oo magacyada nebiga ka mid noqonaysaa mise maya xaaladaasunbaa markaa lagula hadl qomin leyla hameenka istaag baa layidhi hameenka kac ilaa qaliilaa wax yar mooyaane salaatuleyl uka saacaadka hameenka rabbigaa caabud lianna qofkii mas-uuliyad iyo arrin culus la saaro sida hadda nebiga loo saaray ummadda dacwada iyo diinka inuu gaarsiiyo waxay u baahan tahay allabari iyo toogmo iyo qiyaamuleyl ayay u baahantahay qubin leyla ilaa qaliila ka bedelo alleyla miyaa laga bedelayaa nisfa huda mise ilaa qaliilan baa laga bedelaya labadoo waa jiraan qumin leyla hameenka kac ilaa qaliila bal nisba markaa alleyla ka bedeshid hameenka kac ya nisfahu kac hameenka niskiis kala barkiis ama qumin leyla hameenkii istaag ilaa qaliilan mooyaane qaliilka ka bed nisfahu barkiis marka hameenka barkiis haddee bar haddii lasoo reebay miyaba kala yar yihiin waa barkii kale bedel hadday noqotona waa takraarulcaamil baa meesha iska imaanayo qumi leyla hameenkii istaag oo qum ilaa qaliilaa alleyl haddaa ka bedeshay nisfahu hameenka niskiis qumi qum nisfahu bay ka dhiganta hameenka kale barkiis iyo niskiis istaag marka bar iyo bar waaba isla egyihiino barkii la cibaadaystay ay ka dhigan tahay inuu ka tiro badan yahay oo ka sharaf badan yahay yaa barkii markaas aan san arrintaan iyo cibaadadaani dhexdhicin oo aan la kicin iyagoo barya bar ah isla egba qumi leyla ilaa qaliila nisfahu hameenka barkiis nisfa leyl wey barkii istaag aw inqus minhu aw inqus nusqaamin minhu xaggiisa qaliilan waxyar ama barkii waxyar ka dhib bar dhan taagnow ama waxyar barkii ka yar bar maxaa oo habeenka kala bar lix saac soo maaha kala barkiisoo lix saaca taagnow cibaadayso aw inqus minhu ka nusqaami wax ka yare laba saacoo kale ka jar barki maxaa soo haray oo markaa qofkii taagnaanaya afar saac ulu saddex meelood meel ow amase zid calayhi ziyaadiba oo ku dar niskii wax ku ziyaadi nisku lix saac soo maahayn laba saac ku daroo kale siddeed saac uluaan markaas wakaa aad baa waxaa ugu jira hadalla tiro badan iyo tafaasiir marka uluuleyl taagnow waa afar saac ama uluaan waa afar iyo afar waa siddeed saac marka wuxuu leeyahy ibnu cabbaas qiyaamuleylku nebigu faral buu ku ahaa calayh salatu asalaam oo qumin leyla amarkaas weeyaan markii dambena waa laga nasakhado aayadda suuradda lagu khatimay meel er ku jira oo faqra umaa taysara minhu baa lagu khatimay markii marka lagu faral yeelay qiyaamuleylkan iyo markii la nasakhayna sanad meelahaasa u dhexaysay baaba la leeyahy whaadihi hiy suuratu latii nasakha aakhiruhaa awalaha suuraddani waa suuradda dhammaadkeedu nasakhay awalkeedan hadda aan dul taaganahay aayadda u dambaysa markii la gaaro baa ogaanaysaa waa ina rabbaka yaclamu aayadda u dambaysa waratili lqur'aana qur-aankana kala dhigdhig oo kala tartiili habeenkii baa la akhrinaya tartiila kala dhigdhigid qiyaamuleylka markaa u taagantaha qur-aan baa la akrinaya soo ma tartiib iyo deganaan iyo taas sidaa ku akri qiraa'ata tahabutin wa tu'adatin wa tamahulin baa u akhriyaysa kaadsiiyo markaasaa qofka aminka wax ku sharqamaya male xilliga aan takaco qur-aan akhriga fahamkii iyo xifdigii iyo wixii oo dhan baa u jooga marka qur-aankii tartiibkaasaa loo akrinaya waratil ilqur'aana tartiila nabigana qiradiisu bayaan bay ahayd calayhi salaatu wasalaam xaraf xaraf iyo kelimad kelima loo garanayay nabiga qiradiisa calayhi salaatu wasalaam aayad hadduu soo maro naxariis sheegaysa ilaahay buu baryi jiray naxariis buu weydiisan jiray inta istaago aayad cadaab ku jira ma soo mari jirin ilaa inta istaago ilaahay ka magangeli jiray marka hurdadii iska tuur qiyaamuleyl la imow tadabburulqur'aan la imow intaa haddii la soo sheegay waxaa la caddaynayaa qur-aankan oo nebiga lagu soo dejiyey calayhi salatu wasalaam waxaa kaloo la caddaynayaa qiyaamuleyl la imow baa la yidhi maxaa ula imaanaysaa saddex arrimood baa jira qumi leyla ilaa qaliilan soo maa saddex arrimood oo soo socdaa jira oo waaweyn saa darteed qiyaamuleylkii la imow marka qur-aankii marka la akhrinayo waxaa la rabaa inaan la hoololabin si bayaana oo kala dhigdhigan in loo akhriyo qaala bacdu ahlilcilmi ahlucilmiga qaarku waxay dhaheen fitanta waxaa ka mid a fitnooyinka qofku inuu u yidhaahdo dadka tuulooyinka iyo baadiyaha fogfog degan iyo walcajaa'izi walcabiidda addoommada iyo dadka duqowdaa iyo walimaa'i gabdhaha addoommada iyo inuu yidhaahdo laa tajuusu salaatu biduuni tajwiid tajwiid haddayna wax ku akhrin salaadeenna waxba kama jiraan inuu yidhaahdo waa fitan waxaas warkaas ma aha in la yidhaahdo iyana maba awoodaan wahum laa yaqdiruuna cala tajwiid wax faatixada baraba hadday helaan dadka miiga joogaan qaar soo aragnay ya si la doonaba ha lagu bare ay akhriyaanunba ku tukadaan waa ilaahay mahadi dadka waxaa ku waajiba inuu ogaado qofku miqdaara maa yasixu bihin qur-aanka ku salaaddu kaga asaxayso iyo arrimaha loo baahan yahay inuu garanayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa hanagu waa middii koowaada sanulqii waanu ridi doonnaa calayka dushaada qowlan qowl qowlkaasoo haqiilaa culus qowl culus oo weyn oo jaliil ah oo haybad leh baanu dushaada ku soo ridaynaa oo waa maxay waa kalaamu ulmelik alcallaam ilaaha weynoo waaxidka ah hadalkiisa weeye oo weynanku waa maxay marka qur-aanka qadarkiisaa wey qowlan haqiilan weeyaan waa kalaaman cadiiman oo qur-aanka maxaa ku dhex jira awaamir iyo nawaahi waa takaaliif culus weeyaan marka salaatuleyl la imow waxaanu kugu amray salaatuleylka waxaanu dushaada ku soo ridaynaa qowlan cadiim marka waa in naftaadi marka diyaar u tahay qowlka cadiimka ah waa inay diyaar u tahay taasi waa mid inaa sanulqii calayka qowla haqiila ina naashi'ata leyli midda kale salaatuleylka ajaa'ibtiisa ina naashi'ata alleyli hameenka naashi'ada waa maxay hameenka saacadihiisu awqaaddiisa saafida ah ama ina naashi'ata alleyli hameenka tiisa dhalanaysa naashi'ada waxa qofku soo darisiinayo oo dhalinayo oo la imaanayo daaco iyo cibaado iyo wixii la mida oo intou joodargii gogishay ka kaco la imaanayo hiya iyada ashaddu darnaan badan wad-aa xagga muwaafaqada salaatuleylka iyadaa ka culus ka cajo badan salaada maalintii ah habeenku waa meel hurdo iyo raaxo qofku markuu soo istaago oo hurdadii ka soo kaco hiya iyada ashaddu darnaan badan wada qofkii wuxuu akhrinayey waa waafaqaya wad-anu joogsiga maxaa looga jeedaa qofka arrintaas waa arrin culus oo dhib badan macnaha waa arrin nafta la rabo in lagu tarbiyeeyo ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu iyadaa darnaan badan qofka musalligaabay ku darnaan badanta ku culays badan salaatuleilka uga darnaan badanta hiya ashaddu wadan wa aqwamu iyadaa toosnaan badan qiila xagga oraahdana iyadaa toosnaan badan oo qofkaani waxa uu akhrinaya bayaan bay u noqonaya habeenkii hugun ma jiro sow sow shabahaya ma jiro xarakaadiyo sawaxan ma jiro suuqyadan iyo waxaan ma jiraan wakaas naftii waa saafi garashadii waa saafi xusuustii waa saafi wakaa wuxuu helayaa qofkii ta'amul inuu aayaadka qur-aanka kariimka ahaa inuu ta'amulo baa u suurtagelaysa inna naashi'ata alleyli inna qiyaama leylina waa leyli habeenka istaagis ama ina naashi'ata leyli habeenkaa saacadiis hiya iyada qiyaamuleylka taas naashi'adaas hiya iyada ashadu darnaan badan bimacnaa haddaad dhahda ashaddu ashaqu dhibid badan weeyaan wad'an waa maxay xagga nooga iyo xagga dhibta qofka iyadaa ku darnaan badan naashi'a waxaa kaloo dhici ka dhawirseen hore u sheegnaba in looga jeedo saacatu habeenka saacadiis la saacadba saacad bay daba taalla hameenki waa isdaba joog hiya ashaddu wada wad'an bimacnaa muwaafaqatan bayna asabci walbasari walqalbi wallisaani carabkii iyo qalbigii iyo araggii iyo maqalkii inay iswaafaqaan hiya ashaddu iyadaa darnaan badan wad'an xagga mashaqadana waa leeyidhi iyo xagga culaysa waa aqwoomo iyadaa toosnaan badan qiila xagga dhihidda weeyaan iyo qiraa'ada maalintii iyadaa ka cajab badan bay ka dhiganta midda kale oo saddexaad waxa weeye inna laka waxaa kuu ahaaday nebi allow fi nahaari maalinka dhexdiisa sabaxan dabaalasho dawiila dheer sabaxanta hadda tasarufan baa looga jeedaa tasaruf iyo shaqays iyo gedgadoon iyo socsocod iyo shuqloon oo dawiilan dheer ayaa ku ahday marka dee cibaadada habeenkii qofku jaanis u heli karo maalintu umaba wada heli karaba marka cibaadadaadii iyo tahajudkaadii iyo qiyaamuleylkaadii waa habeenkii maalintiina shaqadan kala taalla habeenkiina cibaadadii baa loo faaruqaya intaa markii la soo sheego amar baa nabiga la siinaya calayhi salatu wasalaam wadkur isma rabbika wadkur waxaa sheegtaa isma rabbika rabbigaa magaciisa watabattal u go ilayhi ilaahay xaggiisa tabatiilaa go-itaan u go waxaa weeyaan wadkurisma rabbika istacin calaa dacwatika diintan faafinteeda waxaad u kaalmaysataa ilaahay xusidiisa leylan wa nahaara isma rabbika weeyaan magaca rabbiga bisinkii xataa baa akhriysaa meeshii loogu talagalay wadkur isma rabbika watabatal u go ilayhi ila allaahi alla xaggiisa tabatiilaa go-itaan taas u go' baa la leeyahy hadda waa waa nebigii baa saas loola hadla calayhi salaatu wasalaam wadkur isma rabbik xustaas waxaa weeye dum calaa dikri adigu daa'im ilaahay dikrigiisa sidaa laymow leylan wa nahaara tasbiix tahliil taxmiid salaad qiraa'at اlqur'aan daraasatu cilmi cashar la daraasaynayo gaar ahaan salaada subax dabadeeda iyo salaada casr waa laba waqti oo cajiiba waa labada waqti oo malaa'igtu isla cirbinaya ama wadkur isma rabbika rabbigaa magaciisa xusoo ilaahay asmaaulxusnaha ku tug ama wadkur isma rabbika fi ibtidaa'i salaatika salaadaada bilowgeedaba waxaa la imaanaysaa magac ilaahay akri watabatal go ilayhi xaggiisa ilaahay tabtiila go'ita waa cibaadadii weeyaan waa daacadii weeyaan taasina wataa rabbulmashriqi huwa ilaahay rabbulmashriqi mashriq rabbigeeda weeye ilaahay iyo walmaqribi maqrib bariga galbeed laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane ee fattakhid ka yeelo hu ilaahay wakiilaa ilaahay wakiil ka yeelo subxaanahu wa tacaala laa ilaaha gayruh walaa rabba siwaah wabir sabir calaa maa yaquuluuna waxay ku qowlayaanna ku dul sabir kuwa sufahada ah iyo kuwa mukadibiinta waxay iska hor oranayaan jeebkooda ah iskaga sabir waa saaxir iyo waa shaacir iyo waa majnuun iyo waxaas ilaahay baa kuu kaalmaynaya wahjurhum iyaga kana haajir hajaran jamiila haajirid wanaagsan ka haajir iskaga tag weeyaan wakaana haadaa qabla an yu'mara bilqitaal intaan nabiga jihaadka la amrin ayay ahayd baa lagu leeay markii dambe de aayatu sayf iyo dagaalkii iyo jihaadkii ayaa lasoo fasaxay so aayaddu waxay la mid tahay waidaa ra'ayta aladiina yaquuduuna fii aayaatina fa acrid canhum ka jeensadii oo kale wey markii dambena la dagaalan baa leeay muslimiintu maka marka joogeen dad yaroo awood yar bay ahaayeen ducafaa iska sabraa leeyi habeenkiina cibaadada iyo daacada la imaada tarbiyada ruuxiyada markaa qaadataan cadowgiina hadhow iska celinaysa wadarni iga tag baa ilaahay yidhi aniga iyo iskaga isku kaayidaa iyo walmukadibiina kuwa mukadibiinta ulinacmati tanacumka iyo raaxaysigan u saaxiibka haddii la kordhigo nicma iyo nacma baa laba maclay kale leeyihi marka wadarnii wاlmukadibiina mukadibiintaasoo ulinacmati kuwa noocaas weeye ulinacmati ah tanacumka iyo raaxaysiga waa kuwa u saaxiibkaa macnaha weeye iyo tarafaha iyo macaansiga weeye laakiin ulinicmati haddii la yidhahdo waa bimacna incaam kuwii loo nicmeeyey noqonaysa wamahilhum u koro qaliila wax yar zamaanan qaliila wakti yar waa inta cimrigoodu dhammaanayee u koro baa la yidhi kuwaas ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala inna ladaynaa annaga agtayada waxaa ahaaday inna ladaynaa ankaalan ayaa ahaaday xirxiro weeyaan waa qoofallo cadaab iyo wajaxiima naarta jaxiima la yidhaha iyo acaaman acaam iyo cun acaamkaasoo daa gusatin margesho u saaxiiba aan dhuuntu socodsiin karin oo soconay oo qofku ku marganay iyo wa cadaaban baa ahaaday cadaabkaasoo aliimaa xanuun badan yooma maalin buu ahaaday ama yooma maalin baa cadaabkaas ahaanaya ama yaqacu waa dhacaya ama cadaabkaas yooma maalin tarjuful ardu ardadu lululanayso iyo waljibaalu buuruhu waa ruxmayaan oo wakaanat iljibaalu buuruhun ay ahaanayaan kaiiban bacaad mahiila shummaya tal macnaha waxa wey ciituur oo kale bacaad bay iska noqonayaan buurta adkeedu dhagax ahayd bacaadkaasoo kale iska noqonayso wakaanat iljibaalu kaiiba mahiila waa buurihii waaweynaa wayasaluunaka can iljibaali faqul yansifhaa rabbii nasfaa fayadaruhaa qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwaja walaa amta suuratu daha baynu ku soo marray qaala tacaala ilahi wuxu uhi innaa anagu arsalnaa waa dirnay ilaykum xaggiinna rasuula rasuulkaasoo shaahidan marag furaya calaykum dushiinna kuwa gaalada xataa waa ku markhaanti kacaya isyaan iyo gaalnimo waxay la yimaadeen kamaa arsalnaa saan ba u dirnay ilaa fircawna gaalkii fircawn ahaa rasuulaa saan fircawn ba rasuul ugu dirnay waa nebi muusa loo diray fa casaa waa caasiyey fircawnu gaalkii fircawn ahaa arrasuula buu caasiyey nakiradii horeo ilaa fircawna rasuula layi iyo midkaan dambo macrifada lagu soo celiyay waa isla isagii un weeyaan fa casaa fircawnu rasuula ayuu caasiyey ma rumayn nebi muuse faahadnaahu fircoon waa qabanay akhdan qabasho wabiila daran alwabiil ahaqiil اlhaliil kan kakanee adagee culus weeye qabasho daran baan qabanay fakayfa sidee baa tattaquuna uga cabsanaysaan uga dhowrsanaysaan in kafartum haddaa gaalowdaan yowman maalin marka in kafartum yowman haddaa maalin ka gaalowdaan mise kayfa tattaquunaan ku xidhnaa see uga dhowrsanaysaan in kafartum haddaa gaalowdaan yowman maalin see uga baqaysaan tattaquuna ku xidhi yoomkaasoo yajcalu kali yeelaya alwildaana kuwii yaryaraa ee dhallinyaradii iyo ilmihii ahaa shiibaa ka yeelaya kuwa ciraale dhibaatada maalinka jidha awgeed awgeed iyo darti maalintaa waa maxay nebi aadan baa loo yeeraya naarta dadkii loogu talagalay soo saar carruurtaada ka soo saar ilaahu intee soo saara kunkiiba waxaa soo saardhaa sagaal boqol sagaashan iyo sagaal markaasaa kulli welidi ilmihii yaraaba xataa ciroobay yoomkaasoo asamaau samadu munfadirun bihi weye samadu yaa munfadiruu yahay mid uu dildilaacayo bihi fiihi maalinkaa dhexdiisa samadu waa dildilaacays maalinkaa isaga ah dhibaatada jidha awgeed weeyaan alsamaau munfadirun bih ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kaana wacduhu ilaahay yaboohiisu wuxuu ahaaday oo ah in maalinkaasi imaanayo shaki la-aan ilaahayna wuxuu ballan qaado ma guub yeele kaana wacdu ilahi wacdiisu wuxuu ahaaday mafcuula mid la falay ayuu ahaa dee nebi aadan baa loo dhawaaqaya labayka wasacdayka walkhayru fii yadayka buu dhahaya madeedna dadkaasuu soo saaraya marka kii yaraabaa ciroobaya tadacu kullu daati xamlin xamlaha tii uurka wada uurkiibay tuuraysa watara nnaasa sukaara wamaahum bisukaara walaakina cadaaba allahi shadiid saxaabadu waa yaabeen kaayageeba kowga sagaal boqol sagaashan iyo sagaal hadday naarta gashay hal kaaray kaayageeba noqonaya nabigu wuxuu yidhi war bishaarays ninku idinku kasoo ninka jannada gelaya idinkuu idinka soo baxaya ya'juuj iyo ma'juujna kunkaa ka imaanaya inta kalea ka imaanaysa balaayada ummada tiradii ka batay wey waxaan barajeynayaa bu yidhi nebigu ahlu jannaha afar meelood meel inaa ummaddiinaa nebi maxamed noqota kaasay dhaheen allahu akbar kaasuu yidhi waxaan rajeynayaa iska badaataa saddex meelood meel hadday ka badan yihin fakabarna allahu akbar baa nihi so waxaan rajeynayaa ahlu jannaha kala bar inay ummaddaydaa noqoto kaasaan allahu akbar nih ka wuxuu yidhi ummadda markii laydiin fiirsho waxaa tihin bar yaree madow oo dibi cad ku taal ama bar yaree cad ee dibi madow ku taal bukhaariya muslim baa warinaya jaantaa yar waxaa gaalo adduunka joogto oo tiradii ka bata caalamka ilaa maantaba oo hadda aan imaan ku dhimanayn waxaasoo dhan baa meesha imaanaya yajuuj wamaajuuj iyana meel ku qafilan baa imaanaya ilahay wuxuu yidhi inna haadihi middaan aayaadkaan la soo sheegay tadkiratun waa tadkiraya waano iyo cidatun wa cibratun waman qofkii shaa addoona ittakhada waa yeeshaa ilaa rabbihi rabbigii intii ka ah ayow sabiila waddo ka yeesha macnaha waddo ilaahay gaarsiisa ayuu samaysaa iimaan iyo daacu ku samaysan karaa sidaa unbuu la imaan doonaa darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab